mu'aasasada Al-Kataib ayaa goornu baahisay sawirada weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka Ilbaq ee dhaca duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana halkaasi looga dilay toddobiyo labaatan askari sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba mu'aasasada alkataib ayaa baahisay sawiro caddayn u ah weerarkii halkaasi ka dhacay waxaana sawirada inta la daawanayo lagu arki karaa ciidamada mujaahidiinta oo ka dagaalamaya gudaha xerada islamarkaana adeegsanaya hubka culus iyo midka fudud weerarka ayaa waxaa ka muuqanaysa sawirada inuu bilowday xilli aroor hore ah oo uu mugdi jiro hase ahaatee waaga ayaa baryaya waxaana la arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya xerada ay degganaayeen ciidamada dowladda federaalka gudaha xerada ayaa sidoo kale ee sawiro laga soo qaaday iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay guud ahaan xerada islamarkaana raayada tawxiidka ka taagay dusha sare ee difaacyadii ku wareegsanaa xerada sawirada inta la daawanayo waxaa sidoo kale la arki karaa meydadka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo dhex daadsan xerada ee mid ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo dagaalka maxbuus ahaan loogu qabtay kaasoo aan xogtiisa la shaacin xilligii uu dagaal ku dhacay balse haatan lagu arkayo sawirada sidoo kale inta sawirada la daawanayo waxaa ka soo muuqanaya gaadiid booyad ah oo ay isticmaalayeen ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa la arkayaa difaacyadii askarta dowladda federaalka oo gubanaya iyo askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex socdaalaya gudaha xerada islamarkaana si nabad ah ku dhex maraya ayagoo hubkooda garwaxsan maadaama ay la wareegeen guud ahaan xerada markii aan fiirino baaxadda xerada oo ay horaan degganaayeen ciidamo ka tirsan kuwa burundi waa mid ay baaxaddeedu ballaaran tahay islamarkaana ay ka dhisan yihiin dhismayaal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa sidoo kale la arkayaa ayagaoo ku socdaalaya ee bannaanka xerada qaybaha dambe ee sawirada waxaa sidoo kale lagu daawan karaa hubkii iyo saanadii ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka soo muuqanaya hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaana dhacay sagaalkii bishii safar oo ku beegnayd saddex iyo tobankii agoosto labada kun afar iyo labaatanka